markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashicuud iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasha dhammaalka ugu horreeya noo soo qabo dhambaalka u horreeya toddobaadkan waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi waxa uu joogaa dalka jabuuti waxaa kaloo dhambaalka kula jira cabdikhadar waa cabdikharad shariif daahir saxane shariif daahir axmed xaashim khaliif ibraahim waa axmed xaashi khaliif ibraahim cadde iyo maxamed fuure iyo maxamed curdan shariif daahir iyo sharmaarke shariif cabdulaahi iyo nasteexo shariif cabdulaahi xuseen shariif ahmed nageyle iyo cabdiweli shariif cashiir cabdulaahi shariif cashiir iyo ayaan leh aadan shariif cali xaashi iyo nimco shariif daahir nuur maxamuud iyo xabiib xasan guhaad iyo iyobaa layiri dhammaan dhalinta barmiil waxaan hambalyo u diraynaa bay yidhahdeen annagoo isku duuban cabdi korme deeq carab iyo asnad shariif axmed oo arooskoodu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan baa layidhi degmada dhuxunna waxaay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbi ha idinkala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray fu-aad cabdulaahi cumar iyo hooyo muxubo axmed qaraarac iyo waxay yidhaahdeen aabe cabdiraxmaan faarax iyo hooyo nadiifo cali iyo hooyo caashe axmed qaraarac iyo hooyo xaliime axmed iyo hooyo xamdi axmed iyo abti cawaale axmed qaraarac iyo abti mahad axmed qaraarac iyo abti gidhe axmed qaraarac ibraahim cabdiraxmaan faarax iyo raxmo cabdiraxmaan faarax iyo idriis cabdiraxmaan faarax iyo zaara cabdiraxmaan faarax ifraax cabdiraxmaan faarax xamed cabdiraxmaan faarax iyo ifraax ibraahim cabdiraxmaan faarax iyo cabdiqadar maxamed sheekh aadan nimco maxamed sheekh aadan dhammaan qoyska reer qararac iyo qoyska reer aadan cabdi waxa ay tahniyad meher u dirayaan zakariya idriis cabdiraxmaan faarax iyo bishaaro aadan cabdi oo meherkooda uu ka qabsoomay bay yidhaahdeen cabud waq waxaan leenahay meherkaas allah ka dhigo kii horseeda guur keyr qaba heesta koowaad waa dardaaran iyo muuse ismaaciil qalinle ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray haben dhadan hilaaci waa qalkii daruurtay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalkii daruurtay darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraaya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraaya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduma noqote toobiyada dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxaa iga dardaarana ducaduuma noqoti toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqonyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqonyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduuma noqoti toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqoti toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caadi
dhambaalkanna waa tahniyadda dhalasho dadka darayna waxa ay kala yihiin cabdiraxmaan cali iimaan iyo cabdinajiib cali iimaan iyo cabdisamed cali iimaan iyo cabdiweli cali iimaan iyo faa'iza cali iimaan iyo salme cali iimaan iyo cabdikaamil cali iimaan iyo jeelle bashiir maxamed ibraahim cali samaan cabdiraxmaan axmed cartan iyo shaafici axmed cartan ciise axmed cartan ayuub axmed cartan cabdimaalig axmed cartan iyo ikraam axmed cartan yaa laga tegi baa layidhi dahbe axmed cartan iyo maa'ido axmed cartan dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaad inaan lasoo koobi karin hawada u marnaya baa layidhi aabe cali iimaan cali iyo eedo hodan cali oo wiil ugu dhashay xerada dhagaxley taariikhdu markay ahayd afartii bishan aanu ku jirnay sagaalaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan wiilkaas waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdinaasir cali iimaan ducada waa dhankiina cabdinaasir waxaan leenahay soo weyno oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin heesta labaad ee barnaamijka waa heestal kudhageedu yahay alla barasho iyo codka fanaanka saalax qaasim naaji aniguba baryaha qaar waa tan badiyo webi wuraha kalali jiray aniguba baryaha qaar bulshada iyo sahankaba watan budulka marin jiray aniguba baryaha qaar waa tan badiyo webi wuraha kalali jiray aniguba baryaha qaar bulshada iyo sahankaba watan budulka marin jiray waase bixiso bixisee cashaqan biyo on badankayga kaba jaray aniga ugu seele waase bixiso bixisee cashaqan biyo on badankayga kaba jaray aniga ugu seele taanu beer caddaade caddaade taanu beer caddaade caddaade buhudayo naftaahaydi iyadaiga baydhi iga baydhi iyadaiga baydhi iga baydhi taanu beer caddaade caddaade taanu beer caddaade caddaade buhudayo naftahaydi iyadaiga baydhi iga baydhi iyadaiga baydhi iga baydhi baridaduna waasade ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan kaa tegay samo sama kuma bannaane baridaduna waasadee ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan kaa tegay samo sama kuma bannaane alla barasho barasho wacana alla barasho barasho wacana bi'i waa adduunyoyi maxad laba boglaysaa hawlahaagu badanaa hawlahaagu badanaa hawlahaagu badanaa hawlahaagu badanaa hawlahaagu badanaa
hawlahaagubadanbaalhambalyaha waxa uu naga soo gaaray reer maxamed yuusuf iyo reer cali yuusuf reer cumar yuusuf cabdifataax cumar cabdulaahi iyo daahir cabdulaahi ismaaciil xamse cabdulaahi aadan cabdulaahi xaashi yuusuf iyo cabdiweli asad maxamed ridwaan xasan waxa ay kala joogaan qabribayax jigjiga minneabolis iyo waxay yidhahdeen ararso waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad farxad le ay gaarsiiyaan adeer xaashi yuusuf iyo ayaan cabdulaahi qowdhan oo ku aqalgala bay yidhaahdeen dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqi owlaad qeyr qabta aamiin hees saddexaad ean dhegeystaan idin ciyaarayno waa codkii shariif cabdalla
habo waardaanahayge dayaco oduhur walbana daharta aadunbaaban dulmehera dufankaanahaygu diilin daayara lulii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaarigaro adanku doonaya oydaaday iyo diyaarigaro adanku doonaya kodhalay doonisbaan ugeeyo waygu diidaye oo duqow ayan u diro waayihii idayriye haygu dirin daaladaydii daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaarigaaroon oydahday ee diyaarigaro adanku doonaya diiloygu duubano wara aadunbaygu dayayo haddaadan iga dawayn wara anna waa ka diibano haygu dielin daaladaydii daayara loolii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaarigaro oydahday ee diyaarigaro adanku doonaya
Thank you.
daayo war aadunbanka doortayo humile janta diinawa anigan ku diyaariyo haygodeedin ila duukul daayaralooli soo dege dadaale yayla doono wayga daahdee daanahaygiye dahday ee diyaarigaro adanku doonaya hoy dahday ee diyaarigaro adanku doonaya
dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum dhammaan bahda v o a soomaali waan idinka guddoonnay salaan lamidina waan idiin soo gudbinaynaa marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah hooyo ruqiyo sheekh maxamed dhuub iyo hooyo salaado maxamed nuur iyo hooyo nuurto maxamed nuur iyo abe xuseen ganey hooyo orey nuurow iyo mukhtaar xuseen ganey iyo rashiid ronow mursal iyo sacad sheekh cabdinuur iyo sidow sheekh cabdinuur iyo cabdirashiid maxamed nuur iyo daahir xasan mannuur waxau ku magac dheer yahay cabdalla iyo cabdirasaaq waa lyiri dhammaantood waxaa iyagoo isku duubanaya hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed xuseen maxamed waxau ku magac dheer yahay humiyow iyo maryan xasan maxamed oo ku aqalgalay magaalada boosaaso waxaan leenaha bay yidhaahdeen isku waaro bad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin dhambaalkana wuxuu nagu soo gaaray hooyo muumino guure cabdulle iyo aamino guure cabdulle iyo habaryaro fatxi xuseen jimcaale iyo raxmo xuseen jimcaale saale xuseen jimcaale iyo maryamo xuseen jimcaale iyo abtiyaal ibraahim xuseen jimcaale iyo cabdinaasir xuseen jimcaale iyo cabdullaahi xuseen jimcaale iyo daahir xuseen jimcaale cabdiqaadir xuseen jimcaale iyo cabdiwaxid xuseen jimcaale cabaas xuseen jimcaale iyo cumar xuseen jimcaale waxayna dhammaantood taani u dirayaan aabe xasan kaafi gadac iyo hooyo caayisho xuseen jimcaale oo gabadh ugu dhalatay guruceel waxayna leeyihiin gabadhaas allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeed wax tarta aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana waa heestal kudhageedu yahay maxaad noo gebagabaysay waxaa ku wada luuqaynaya binti cumar gacal iyo cabdulqaadir xasan nageye iyada ayaanu kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhegaystayaasha leenahay sidaas iyo nabadgelyo ugulo caqligiyo garaadka ugulo cilmi waxaad ka gaadho intaad guntatoo dadaasho aqoontaad dadkaaga guurso ugulo caqligiyo garaadka ugulo cilmi waxaad ka gaadho intaad guntatoo dadaasho aqoontaad dadkaaga guurso guniyo baaraanuu sheegay gaba ir gurigi weye guniyo baaraanuu sheegay gaba ir gurigi weye bal maxaad noo gabagabaysay bal maxaad noo gabagabaysay guniyo baaraanuu sheegay gaba ir gurigi weye guniyo baaraanuu sheegay gaba ir gurigi weye bal maxaad noo gabagabaysay bal maxaad noo gabagabaysay gaadidku cudurku fuudo gaadidku cudurku fuudo gurada ubadka uga saartay gurada ubadka uga saartay bal maxaad noo gabagabaysay bal maxaad noo gabagabaysay gaadidku cudurku fuulo gaadidku cudurku fuulo gurada ubadka uga saartay gurada ubadka uga saartay bal maxaad noo gabagabaysay bal maxaad noo gabagabaysay
inaga gubanaranay dadkiiniyo godolbaweynay dadkiyo cudurna u bisnaanay adahadka adahaya reerko inaga gubanaranay dadkiiniyo godolbaweynay dadkiyo cudurna u bisnaanay adahadka adahaya reerko tukala guursa islaha aye qadaad garabiga weyday tukala guursa islaha aye qadaad garabiga weyday tukala guursa islaha aye qadaad garabiga weyday tukala guursa islaha aye qadaad garabiga weyday adurer gabagabobo gurbocodkiisuna xumahado waxaa gabay aabba